ramadaan kariim ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leeyahay meel kastoo aad naga maqlaysaan waa mar kale iyo barnaamijka cawayska washington oo aan caawa idinku hayo laba sheeko oo aad isaga soo hor jeeda oo xiise leh tan hore waa gabdhaha reer muritaaniya oo la cayiliyo si ay u helaan guur iyo tan labaad oo ah isutagga imaaraadka carabta oo isna dadkiisa la siinayo hal garaam oo dahaba mar allaale iyo markii ay hal kiilo oo cayilah jirkooda ka dhiman waa laba adduunoo aad isaga warla waxaan sidoo kale idinku hayaa hal abuure cawil siciid cali waraabe abwaan luqmaan oo caawana inoo haya gabay ka hadlaya bisha barakaysan ee ramadaan iyo sidoo kale qayb kale oo aan caawana idinka maqashinayo waraysiga fannaanka dhallinta yar ee mursal muuse waa caawayo cawayska aan ku horumaray iyadoo lagu guda jiro tobankii maalmood ee u horreeyey ee bisha barakaysan ee ramadaan ayaa hal abuure cawil siciid cali waraabe abwaan luqmaan waxa uu jeclaystay in soomaalida gudanaysa waajibaadka soonka uu gabaygan soo socda ugu sheego qaar badan oo ka mid ah waajibaadka bisha soon qofkii sooma rabadaan rabbi buu raalligeliyaaye qofkii sooma rabadaan rabbi buu raalligeliyaaye rasuulkii abuuqaasim buu dhabu rumeeyaaye rabbi baa jeclaado jannadu riix ka uriyaaye rasmi caafimaaduu ka heli soonka rabadaane oo ruuxiisa waxaa laga xorayn rarankii naareede inta nebiga raacdaa jannada raarta sare fuusha rafiiqul aclaa wuxuu ku noqon rawda gudaheeda oo baabkii rayaan buu ka geli rawda akhiroe rawda akhiroe rabadaanta shayddaanku waa wada ragaadmaaye rabadaanta shayddaanku waa wada ragaadmaaye raxan raxan intii loo xidhay wada rafaadaane oo roosa la siiyaa ibliisoonka rabadaane rabshadiyo dunuubuhu waaday baa laga ruqseeyaaye raxmaddii rabbaa furan janoo naarturay galaane raxmadii rabbaa furan janoo naarturay galaane rasmi iyo habeen baa ku jira khayr lasoo raraaye kun bilood ka khayr badan markuu ruuxu soo dagooye rabadaanta waa laga rabaa ruux islaamiya ahe ruqsadaha bannaan baan rabaa inaan ka reebaaye ruqsadaha bannaan baan rabaa inaan ka reebaaye ruuxii rugtiisiyo ka taga rabad intuu yaalay oo socod ku raago haddana oo la raxan raada ruqsad ba u bannaan iyo inuu raashinkii cunooye markii uu rujuucu rigliyo rabad intuu yaalay waa inuu ayaamuhu raafiiday dib u rujuucaye ruuxii da-soo ridato raqayo weynaada ruuxii da-soo ridato oo raqayo weynaada haddii uu ra'yigu buuxo uu reer u talinaayo ruqsadiisu waa inuu isagu raashin bixiyaaye ruuxii caqligu raabakho oo uu ra'yigu gaabto ruuxii caqligu raabakho oo uu ra'yigu gaabto raja beel midkii gaadha oo raysan kari waaya rabadanta waa laga raafciyaa ruuxa waaliyaaye xaamiloo rafaadsan oo sagaal tiro ku soo roortay rubadiyo nafteediyo haddii ruuxa loo baqaayo ruqsad ba u bannaan iyo inay dib u rujuucdaaye ruqsad ba u bannaan iyo inay dib u rujuucdaaye balangabayga sii tiriyoon tobi kale u leexdo balangabayga si tiriyo oon tobi kale u leexdo talaatiinka rabadaan bishii aan tabaynay weeyaane waa inaan tixgelinaa bisha salafkii taageeray waa inaan taxmiid iyo tahliil toba badinaye tukashada salaadaha mutlaqii tirabaya yeelan taraawiixda waa inaan sugnaa tahajudkii leylka taargadkeenu waa inaan helaa toobad iyo khayre tobanka u horeeya raxmad baa lagu tilmaamaaye tobanka u dhexeeyana makfira lagu tilmaamaaye tobanka u dambeeyana qadriga toos u helaysaaye marka waxaan rabaa casho inaan qadriga bal dadweynaha aan maaragtay u faahfaahiyo soomaalidu waxay odhan jirtay maxaa la yidhahdaa qadrigu waxa weeye nin maxaa la yidhaha socdo oo habeenkii meelaha mara iyo qorax gudaysa iyo markaa sheeko yar baan rabaa inaan maxaa la dhegeystayaasha maqashsiiyo waxa la yidhi nin baa dambesi soo mariyey tuuga waa dambes buu isa soo mariyey markuu dambesi soo mariyey ayuu islaan u yimid wuxuu yihi waxaan laylatilqadarka iyo sanduuqaaga fur waxbaan kugu ridayaaye laba cisho kabacdi eeg buu yihi laakiin laba cisho ha eegin buu yidhi waa garta islaantii dacaasha waxay tiri laylatilqadarkii baa ku yimid oo maxaa la way u furtay
haye xoogaagi ku jiray buu kala baxay waa garta dee cidna uma eg sheegin wuxuu yihi laba maalmood afkaagaa hayso markii wixiisii uu jajamsaday ayay islaantii maalin saddexaad sanduuqii furtay mise iska dhaaf waxa ku jire xogaageedii baaba maqanba waa garta suuqay kusoo dhex dhacda waxay tii war laylatal qadarkii bay xaday bay tiri salaamaad haye marka dadka fikraddaasay balcaasha ka haystaan waxaan rabaa ballatil qadriga wuxuu yahay inaan gabayga dadka ugu faahfaahiyo oo aan u sheego waa gartay nawad balaan gabayga tiriyon qadriga idin tilmaan siiyo tobanka u dambeeyiyo habeen tiro isdheer weeye talaatiinka oo dhiman habeen tuwani tiriga ama tuwani sebankiyo ka daya tirada aan buuxin ama tuwani wanka oo khalqigu nabad ku soo toosay toddobaatan sano oo haddana tobanku sii raacday habeenkaa waxaa tacabtid baa tirada khayr dheere ku tashada habeenkaa qadriga tobada furan ku tashada habeenkaa qadriga tobada furan aad iyo aad waxaan filayaa dhegeystayaal fara badan in wax badan ku kordhinayo bisha barakeysan ee ramadaan adigana aad baad ugu mahadsan tahay luqmaan waa mahadsan tahay casho
waa hagaag welina waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a waddanka mauritaniya ayaa waxaa jira dhaqan ah in gabdhaha la cayiliyo oo miisaankooda la kordhiyo si ay u helaan guur taasoo macnaheedu yahay in ragga reer mauritaniya aanay jeclayn inay guursadaan gabar caato ah amaba dhuuban allaw yaa raggaasi reer mauritaniya iyo kuwa jooga dalkan maraykanka u qabta dood oo u kala garqaada maxamuud ibraahim cali ayaa stuudiyaha la fadhiya maxamuudow bal sheekada nooga dhac marka hore soomaalidu waxay dhahdaa wixii cusub caalamkaa jecel wax kaley raacin jireen gabdhaha soomaalida maxay ahayd hablaha cascasna caashaqaa jecel bay dhihi jireen Okay.
gabdhaha soomaalida sheekadan soo socoto waxay ka dhacday waddanka mauritaniya ee ku yaala galbeedka afrika waa waddan u dhexeeya galbeedka saxaraha iyo waddanka senegaal waddankan waxaa ka jira dhaqan aad cajiib u leh kaasoo ah gabdhaha si ay guur u helaan waxaa mar walba lagu sameeyaa waa la cayiliyaa waxaa waalidkood gabdhaha cayilinta ay ku bilaabayaan markay siddeed sano jiraan waayo gabarh walba gabadhay ka cayilan tahay ayay fursad dheer uga leedahay in ay hesho nin guursado way ka fursad badan tahay aad uga fursad badantay in inay hesho nin guursado iyadaa la boodaysa midkii guurdoone markaa meelaha soo gala midkii guurdoon ah ma- horay muku ku arkaya islaan cayilan ula boodaya mid kale ma fayrinayo mid gabar caatee maba la fiiriyo waddankaas waxaan maqli jiray adduun war isuma haya bal iwad marka waxaa la yaab leh sheekadan waxa waaye gabdhahan waxaa laisugu geeyaa xero markay siddeed sano jiraan iyo wixii ka weyn waxaa la siiyaa cunto fara badan si ay u cayilaan oo nimanka guurdoonka ah ay gurigaas u imaadaanoo gabadha u guursadaan su-aasha ku xigta waxay tahay cayilitaanka waddankaas muxuu micno ka leeyahay waxay leeyihiin wuu- micnihiis waxa waaye wuxuu sheegayaa in gabadha ay ka timid reer barwaaqasan reer ladan wuxuu sheegayaa in gabadha ay reerka ay gali doonto ay u noqon doonto qof biti badan ama nasiib badan micnaha qabow ayaa ka muuqda jirkeeda leeyahy micnaha gabadha waa garta marka gabadha caatada ahna waxaa leeyahay dee hanugu leexin tan waa abaare waaw maxamudow waddankanna kolley waad iiga soo horreysay horta waddankan meeqa sanaa joogtaa hadda sideed sano ayaan joogaa wax bad- wax badan igamaad soo horreyn laakiin laakiin kolley waad iga soo horreysay waxaad ii sheegtaa inta waddankan aad joogtay anigu waxaan maqli jiray horta kow markaa waddankaan imaanayay waxaan ahaa dadka qudhayda waxaan weligay aaminsanaa cayilka inuu yahay qurux laakiin fikraddii aan qabay ee aan kala imid soomaaliya maalintan waddankaan imid ee iga baxday oo aan arkay in gabdhaha cayilan aanay qofnaba fiirinaynba lama qiimo- qiimo male ma dhihi karo laakiin markaan si kale u dhigo iyadoo gabar dhuuban la arkaayo gabar cayilan wax aadaya gabar ballaaran cidi ma fiirinayso haye marka muritaanian maxaa la yidhi waa la cayilinayaa si loo guursado yaa waa la buufinayaa casha hadalka adaa wadatee waddankan cayilitaanka waxaa lala xiriiriyaa cudurro fara badan waxaa lala xiriiriyaa in qofka uunan kontarooli karin waxa uu cuno waxaa la leeyahay qofkan waa macnaha qof waxaa loo haystaa in uu yahay qof lazy ah oo waxa uu cunaya aan ka fiirsanin oo wixii hortiisa yimaadaba dejiya waa qof isnacay calaa kulli xaal waa garat laakiin war- waddanka mauritaniya cayilka wuxuu yahay waa qiimo En wariyaha arrintan sheekadan soo saaray ha waa weriye maraykan u ahaa waxaa magaciisa la yidhaahdaa thomas morton markuu meesha tagay sheekadii uu maqlay wuxuu dhahay sheekadan waxba kama qorayee anigaa isku dayay inaan sheekadan noolaado oo cuntay- cuntooyinkii gabdhaha la siinaya ayuu cunay daawooyinka ay qaadanayeen ee loogu talagalay inay qaataan loo soo gadaya ayuu cunay xerooyinkii ay galayeen ee lagu cayilinayay ayuu tagay marka wuxuu dhahay waxaan dareemay xabadkeyga inay cunto ka buuxdo sida cunto loogu wadeyle waa garta xeryaha ayaa yaa u ooday waxa u oo oday ku quudiya dee waa dhaqan jira waalid walba gabadhiisu markay sideed sano gaarto ayuu la raadsanayaa xero ay gabdho kale ku jiraan si loogu cayiliyo waa feeding center waa fidhisata waa dee adiga adigoo dee hal hal neef oo ari qabtay oo dee xo- reero kaloo xoolo fara badan leh u geysanayso si ay wehel iyo micnaha u hesho waa garat waa arrintii un waay le adduun war isuma hay laakiin maxamudow en, sheeko kale halkan ku haya haye En, mauritania waxaa dhibaato ku haysata gabdhaha dhudhuuban Dhudhuuban.
sidii ay u cayilin lahaayeen see oo cayili lahay isu tag imaaraadka carabta dubai haa isna waxaa en, dhibaatada haysataa waxay tahay sidii dadka loo caateen lahaa haye marka maamulkii en, waddanka haa gaar ahaan degaanadii en, magaalada haa waxay yidhaahdeen qof alla qofkii iska dhima hal kilogram haa iska dhima waa halkiila bes hal kilogram qofkii iska dhima haa muddo soddon macnaha maalmood gudaheeda haye waxaa loogu deeqayaa hal garaam oo dahaba oo qiimihiisu u dhigmo shan iyo afartan doolar xilliga en, macnaha qiimaha uu hadda suuqa ka jooga dahabka marka hal kilogram oo miisaana haddaad iska dhinto waxaad helaysaa hal garaam oo dahab ah oo shan iyo afartan u dhigma marka haddaad toban iska dhigto haddaad labaatan iska jarto haddaad soddon iska jarto the more aad aad aad miisaanka jarto waa lacagta kuusii kordhaysa cashay aniga soonka ku caatoobay haddaan abuduway haddaan aadi lahaa dahabka ma heli lahaa talow waxaan u maleynayaa muwaadiniinta iskale bal adi kuma jirtid waa mashruuc muwaadiniinta loo sameeyey Haye.
oo la rabo malaha eh, in soonkana lacag lagu siiyo lacagna ma baahna laakiin waxaa la dhiirigelinaya dadki waxaa la yidhi waxay qaati ka joogaan cuntadii baa aad loo cunaa ilaahay dhaqaale wuu siiyey waa la lada yahay haye waxbaa la cunaa sax saasunbaa cunadii loo daldalaya sax waa haddana en, cunadii lama gubo oo cunadii kama baxdo dadka lama Marka- socdaan ma socdaan cunadii ma gubanayso marka ummaddii cayl bay ka dhaqaaqi laadaha marka si loo dhiirogeliya inay iscaateeyaan waxaa li qof alla qofkii hal kilogram iska dhima ha qaato en, hal garaam oo dahab oo shan iyo afartan doolar u dhigma marka haddaad boqol iska dhinto isku soo dhufsi xisaabta leemo intaad leedahay waaw malaha reero badan laakiin laakiin intaadan bilaabin Ha.
inaad miisaanka iska dhinto horta miisaan baa lagu saaraya si loo ogaado meesha aad taaganta malaha reero badan baa tukaamo fara badan furanaya oo dee ilmahoodayba buurnaa iyo iyo iyo reerkii cayilnaa kiilooyinka inay ka dhimaan bay dahabka aruursanayaan laakiin howl badan howl badan baa ka sokaysa in miisaan markuu fulay la dhimana ma sahlan ogo cashay malis weydii dahabkan meesha laga keeno fara badana de ilaahay baa u dhiibay dahab cajiibna waa yaalla halkaasi waaw waaw
qaybtan u dambaysa ee barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan dhegaystayaal idinku maqashiinayaa qayb kale oon idinka hayo fanaanka da'da yar ee mursal muuse oo jooga magaalada hargeysa mursal soo dhowow mar kale marka xiga waxaan rabaa balna toddobaadkan iigu bilowdo markii aad qaaday heestaha i raadsan heesahaagii waxay noqdeen kuwa iska soo dubadhaca maxaa taa ugu wacan bay kula tahay runtii anigu caashay en, dee wax waxa tayada leh mar haddii aad fanka faraha kula jirto oo aad mar mid walba magaranaysaa aad aad en, jeceshahay oo waxaan hobby kaa yahay mar walba inaad wax soo saarto qof waliba waxaa laga yaabaa in wax qurux badan kuula yimaado wixiina markay adiga ku qanciyaan adiguna aad jeclaysatay inaad bulshada aada u gudbiso marka inay iska soo daba dhacaan waxaa keenaya hadma ma garanaysaa adwaan baa ii imanayo igula heestan wanaagsan baan hayaa aniguna waan ka qaadanayaa oo aan isleeyahay bulshada aad bay usoo jiidan doontaa taasaa keenaysa markaa inay iska soo daba dhacaan inta badan markaa abwaanada heesaha kuu dhiiba yaa u badan runtii abwaanada heesaha ii dhiiba adigu aad bay u fara badan yihiin laakiin imika waxaa la odhan karaa xasan daahir ismaaciil waarsame waana aad u salaamayo heeso badan oo uleeyi baan qaaday Een, nin la dhahdo xasan dhuxulaab saalax oo isagana salaamayo abwaana heeso uu leeyahay oo badan baan qaaday adigu maxamed kofiyo nin la dhahdo adigu abwaanada faraha badan maxamed deeq alfa raggaas ayaan heesahooda inta badan qaadaa
duqu laygu dhahiyo nuskii laygu dhabiyo naftii laygu dheerarshaay duxurkii kalgacalkiyo naxwihii jacaylkiyo nahdii caashaqayga nuqul laygu dhahiyo nuskii laygu dhabiyo naftii laygu dheerarshaay duxurkii kalgacalkiyo naxwihii jacaylkiyo nahdii caashaqayga
aad bay isugu dabadhacaysaa heestani soo maaha haa haa heestaasi heestaasi masiyay murnuuray nalka maanka daaray waxaa sameeyey agwaan agwaan dhalay agwaan cabdilaahi xasan ganey oo agaheenna jooga oo xaggaasi america ay degan yihiin maraykan marka cabdilaahi baa heesta iskale ereyada laxanka anigaa ku laday iyo isagana axmed weli baa tumeya axmed weli ibraahim maxamed furne oo isagana aada isagii marwadiisa asmadu salaamayo Aan- marka heestan cabdilaahi xasan ganey wuxuu isagu u sameeyey isaga xaaskiisa waa gartay oo uu leeyahy markaana si ay marnuuraan nalka maanka daaraay isaga ayay magaranaysaa ay ayaa xaaskiisa ugu talagalay oo ammaan xaaskiisa ugu talagalay ay tahay aniguna markaan doono waxaan de xaaskaygan ka dhigtaa
waad waad kula qabsataa
ha ha waa ta waa hees aad iyo aad u macaan een, maxaad is leedahay marka een, abwaanka abwaanka dhalay een, ah, ina xasan geni wuu kula soo doontay heestani sidan isugu dabadhacaysa muxuu adiga kuugu doonta inaad u Wallaahi.
qaado runtii agwaan xasan xaaji cabdilaahi xasan geni isaguba waa nin aada u ereya fiican Aan- koley anagu mar ahaantaa ismaanu aqoon laakiin xasan weersame ha xasan weersamo xasan weersama iskaayo baray dabadeedna nan- heestan saasay igu soo gashay markaan isbaranay kadib ayuu heesta igu soo diray marka iyadoo qoraala laguu soo diray halkaasaad ku xafiday laxankan adigaa saartay haa iyadoo qoraalaa lay soo diray markii ugu horeyseen ereyada arkayna habkay iskugu dhacayaan iyo maaragtay ereyada tayada le ee saaran markaan arkay isla markii heesta gacanta layga geliyey baa anigu laxan baan saaray axmed weli baan u dhiibay isaguna wuu tumay si qurux badanna way way noogu hergashay heestan ka hor laxanada ma samayn jirtay mursal heestaa ka hor haa waan sameynayey waa gartay bal qadaran kadhe- kasii dhegeysanayna awkaada heesta ina xasan geni
haye
duxurkii kalgacalkiyo naxwihii jacaylkiyo nahdii caashaqayga nasab iyo gobaaday nasri iyo gargaaray nagi iyo dulqaaday nabad iyo badbaado nasab iyo gobaaday nasri iyo gargaaray nagi iyo dulqaaday nabad iyo badbaado nasiyay marnuuraay nalka manka daaraay dudwadna ha ku taloo lagu nabay dhexdiisaay si baan kugu nugulo waad igu dhex nooshahay si baan kugu nugulo waa waad igu dhex nooshahay nasiyay marnuuraay nalka manka daraay dudwadna ha ku talo lagu nabay dhexdiisa si baan kugu nugulo waad igu dhex nooshahay si baan kugu nugulo waa waa waad igu dhex nooshahay
waaw een, mursalow heestan waxaan daawaday iyada oo si toosa lagugu garaacayo organka lagugu garaacayo wiil yar oo aad indhaha aanay uga jeesanayn markaad aragto sida ugu raaxaysanayo uu muusigii uu qudhis u dareemaya baa garaacay laakiin nasiib darra magaciisa ma hayo waa kuma wiilka miisiga tumaya oo organka garaacaya haa axmed weli ibraahim maxamuud furle waa waa saaxiibkay aan aada iskugu dhownahay oon mar walbana aanu had iyo jeer isgarab joognoon iska warhayno oo aan aada isku jecelnahay isagana magaalada hargeysa ku nool yahay hargeysa degan yahaa siya xaaskiisa hargeysa degan yahay anigu kamaan codsan inuu miisigaasi iyo tumo laakiin markaan heesta la xamiinay oo isagu ay gacantiisa gashay kulli miisiga isagaa tumayay mogtahay ha laakiin motionka iyo dareenka isagaa lahaa oo isagaa motionka isagaa motion ku tumay An- isaguna uu caan ku yahay inuu mar walba miisiga xilis ka saaro miisig fiican tumo waa cajiib marka marka inkastoo heestan markii aan ugu horreysaan arkay ay ila noqotay inay tahay hees adiga si gaara kaaga hadlaysa haddana adaaba carrab ku dhufta waxaa tiri abwaanka iskale anna markaan doono xaaskaygaan aan- aan- ereyada aan u leexiyaa dhinaceeda ereyada ereyada ayaa ayaa mu- mu- muhiimka iskale moogtay waxa fanaanka la yidhi garayaano muslim oo waxaan dareenka uu wato moogtay ereyada ilan heestu ereyay ka bilaabantaa moogtay ha ereyada markaa ay ka music ku tumi doonaa hadba motionka ay leeyihiin unba ila tahay inuu dhadhankeedu imanayo inta badan waxaad moodaa heesaha aad qaaddo inkastoo xaaskaaga iyadana qudheeda ay fanaano tahay haddana inta badan heesaha inaad wada qaadaan oo haddana aad mooddo si gaara inay adinka idinkaga hadlayso marka maadaama aad tihiin eh, laba fanaana oo haddana xaasa aad tihiin miyaad isku doorateen inaad heesahaas wada qaadaan mise waa heese adinka inta badan idinka turjuma may wallaahi markaan heese lamaana aqaadino hadba abwaanka ayaa nala soo doontay markay waa gartay anaga abwaanku markaa wuxuu noola yimaado ee aan ka helno ee maqanciyo aada noo soo jiitana de ee- ee- de ilaa iyo dadka aan magaranaysa abwaaniinteeda midhaha tayadooda aadka ulana aan isla eegno unbay unbay unbay noqotaay laakiin waxaan inagu badanka doorano way yar tahay marka heese adinka si gaara aad u leedihiin oo noloshiina si gaara uga hadla ma ku jiraan heesahaad qaadaan ee inta badan aad moodo inay adinka idin wada quseeyaan way jiraan ha way jiraan walaal way jiraan midan oo kale haddaad ila dhegaysato bal waxaan rabaa inaad meel ii saarto bal dhinaca ay kaga jirto fankaaga inay si gaara kuu qusayso in hees uu fannaankula yimid ay tahay bal bal meel saar heestani haye
miyaan madaniiladaa helaa muradun gamcaa miyaan miyaan miyaan anigu baaliqaa qafaaciga naasimaa
adaa la xawdhii kalgacal u furay laabtiyo kugu ishaankaa libaqsanayn ishaankaa libaqsanayn miyaan keligii ladaa helaa muradon gamcaa miyaan miyaan miyaan anigu baaliqaa qafaaciga naasimaa
adaa la xawdhii kalgacal u furay laabtiyo kugu ishaankaa libaqsanayn ishaankaa libaqsanayn
haye mursalo heestan xaggee ku jirtaa runtii heestaasi caashay heestaasi waa hees noloshayda ahayd oo aniga lanaga sameeyey mogtahay xasan daahir ismaaciil weersane ayaa sameeyey laxanka waxaa iskale xasan dhuxullaa jaalax axmed weli ibraahim baa tumaya anigii khadrana heesta waan qaadina marka heestani aan ma ahayn hees dalaba oon ku nidha xasan anaga naga samey laakiin waxay isagu tu aragtidiisa iyo isaga oo nala fadhiya xataa si kedisa aragti uu naga arkay anaga uu u sameeyey maxay ahayd markaa waxa een, ku dhaliyey abwaanka in heestaasi uu idiin sameeyo idinkoo qoysa wallaahi habeen habeenada ka mida ayaa wax dhacday anaga oo guriga axmed weli ibraahim baan joognay dabadeedna hawl baan wadnay oo hees baa ayaa la brograamiyey anigu markaa aan shaqadeeda lahaayeen ku heesiyey marka ilaa adigu labiyo tobankii habeenimo markay ahayd baan xaaskeeda ku ori orodoo aan iska seexo waktigan waa wakti dambe marka waxaa soo jeedinay orod seexo markaasi tilmee seexan maayo halkan baan anigu jeclaystay inaan iska joogo xasan daahir markaa ereyada aan isweydaarsanay buu heestan ka sameeyey isla goobtiibuu ku sameeyey wow marka ereyada anigii iyo xaaskayga na dhex marayey ayuu ayuu heestaa ka alifay ninka xasan daahir isla goobtiibuu heesta ku sameeyey isla goobtiibaa laxanka lagu saaray isla goobtiibaa lagu tumay heestii iyo motionkeeda ma idiin sheega marka in heestan ay kasoo dhex baxday een, hadalladaad isweydaaranayseen mise heesuu idiin qariyay ahay may wuu noo sheegay inay tahay isagu xataa mar ahaanta hawl kale aan ku jirnay oo uma uga jeedin inuu habeenkaasi oo hees noo dhiibo koley laakiin ereyada aan isweydaarsanayni ayaa isaga koley shucuur ku abuuray sidaa awgeed bay heesta ku timid waa gartay adink marka een, adinkoo qoysa heestaas ladiin sameeyey oo haddana aad wada qaadaysaan iyo laxankii loo saaray aad mooda inay ka muuqato muxubo iyo kalgacal uu ka muuqdo haddana aad qoys tihiin adinka marka dareen sidee ba idinku dhalisa marka noloshiina maxay kusoo kordhisay heestaasi wallaahi nolosheeda cashay kalgacal fara badan iyo isku kalsooni fara badan oo waxaa ereyada ka dhex muuqda kamid a miyaan gabadh kugu labayn naftaydaad leedahay miyaan laqan kula simaa adaan labka kaa xushay marka maadaama uu abwaanku motion ku sameeyey dareena laxanka ninka saarayay isla boobtii uu ku saaray dareenkeedii annaguna markaan duugaynay motion iyo kalgacal ayaan ku duubnay cashay marka intaad meel fadhiisateen uun miyaad qaadeen mise goobaha dadku isugu yimaado xafladaha ama meelaha lagu bulsheynayo markaad tagtaan mararka qaar qac baad ka siisaan maya heestaas weliba bulshada aada u jecel meel walba oon istaagno waa la codsaday waxaa la yidhahdaa heestaasood qaadaan daa talaba tayada maaha
waa garta marka dadku ma maxay idinla tahay ma sheekada heestay hayaan mise ereyada heesta isku dubadhacaya kalgacalku ka muuqdan baa soo jiidanaya maxay kula tahay may kolley qof kastoo qalbila cashay heestan way soo jiidanaysaa ama lamaanihiisa jecel bulshaduna kolley lamaanay u badan tahay marka sidii ina xasan gene ba adinkana ladinkula daartaa tiinana ladinkula ha dhuuqaa ha wa- waa la nalinayaa heesta intaas ayaan kusoo koobayaa guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee caawa intaan mar kale kulmayno dhammaanteen waxaan isaga tegaynaa ramadaan kariim